lixdan eedaysane ee ragga ah oo maantay la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari magaalada boosaaso ayaa xeerilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad bashiir ismaaciil axmed waxa uu ku eedeeyey inay waxyeello sixira u geysteen qoysas ku sugan magaalada boosaaso kuwaasoo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen maxkamadda horteeda ayaa xeerilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo walxa kale oo uu sheegay in ay sixirka u adeegsan jireen qareennadii u doodayey eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedaymahani ay yihiin kuwo been abuur ah dhagaysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac waxa uu ku dhawaaqay xukunno kala gedisan oo saddex ka mida raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood lix eedaysana maxkamadda lagu soo eedeeyey qodobada firqada labaadxeerka qaabsoomaykeenay cali axmed daauud cali axmed daa'uud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyey waxaa maxkamadda caddayn loo keenay la hor keenay in bacdii halkaa lagu qufayay shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray siday caddeeyeen ciidanka biliiska soo qabtay inkii horena uu sameeyey markii dambena uu qirtay inuu isagu islaantiisa leedo xaaskiisa manaa markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku qalabkii meesha ku jiray qiimaysay iyo kutubta maxkamadda oo la hor keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay kuwaasoo qaybna wax ku qoran tahay far qaybna uu yidhi ammaanay ugu ahaayeen kutubtaas siduu khabiirku caddeeyey maxkamadda horteeda waxaa ka muuqda cilmiga kutubtaa ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo maxabooyin baa ku yaalla casharo la akrinaya maxaba ah waxaa ku hayaalla burji baa ku yaalla casharo burjiya kiiska lagu soo eedeeyana uu ahaa waxyaalahan ummadda waxyeelaynaya sixir iyo iyo awoodka qaadidii uu ahaa isaguna uu qirtay kutubtaa inuu isagu leeyahay isagu keensaday maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacda ahaa ee maxkamadda yaallay inay kamid ku jiraan ama ka mid yihiin in kiisaska lagu soo eedeeyey sal ku leeyihiin qaybtood sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay lix biloodoo xariga iyo shan boqoloo dooro ganaax isaaq cali isaaq maxkamadda horteeda waxa lagu keenay cadeymo bacdi weyneedu ku jireen agabka badan lafka luun shay adigu laga soo qaaday kudaafad oo kale wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan noocyo kala duwan markii horena maxkamadda horteeda ka inkirey qiraal sheegi waay inkir sameeyey yidhi ma arag malalihi yidhi markay ka yimaadeen ciidankii biliiska ee soo qabtana uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa bacdaa gurigiisa laga soo saaray markay aragtay kutubta la keenay maxkamadda ah kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka iyo naagtiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanihii hore kitaab baan ka hadlayey kitaabkaas si khaldan baa looga faa'iidaysan karaa laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weye wax la isticmaalay wey ee meesha laga soo saaray wardiyadii sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegayn haddii loo akhriyo taasoo ah hadeer dad ku badanta madiidayn iyo xaaska in guriga lagu haysto iyo ama ninka la haysto iyo waxaaso dhan ay soo xgahgelayaan duruufaha hadeer baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga caddaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin axmed sheekh dalfur sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay saddex sano xariga iyo kun doolaro ganaax mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeerilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen waxaana lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed cali macalin xasan waxaa lagu soo eedeeyey kiisfaldambiyadada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxaa la halmaala cali maxkamadda horteeda waxaa la keenay video videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobadkeenayo kana baxayo ummaddana cafis weydiisanaya muslimiinta waxa kan ma aha wax shaksi iyo ku kooban wax caama ummadoo dhan ku kooban haddii mid la sexray maalinta dambena mid kale la sexray wax maanaha caddaan iyo madow iyo iyo aswad waa axmar kale leh maaha waa wax ummadda bini aadamka ruuxiyadda ku jirta wax laga yeelayo wax la yeelayo maxkamaddu waxay u ictimaaday qiraalkiisa videoga uu ka qirtay isagoo aan ka muuqan wax jirdilah dhibaatooyin ayaan ka muuqan waxay u intimaaday inuu qiraalka uu qirtay uu yahay qiraalkii saxda ahaa u sameeyey qalabka uu gacanta ku hayay dooradiina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiriinta isticmaalaan doorooyinka iyo keenayaan iyo madax dooro iyo kalluunka iyo sidaa darteed waxaa ku caddaaday radambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamadda u timaaday maxkamaddu waxay ku xukuntay toddoba sano xariga iyo laba kun oo doolar ganaaxa waxaa ka furan dhammaan qaadasho rafcaan soddon cisho gudaha gobollada lixdan eedaystane ee maanta la hor keenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa saddex ka mid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bila xariga ganaax lacageed saddex ka midana waxa ay maxkamaddu u celisay xorriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dembi ah dhammaantood ragga la hor keenay maxkamadda maantay waxa ay ka tirsanaayeen barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso qareennadii u doodayana waxa ay ka qaateen racfaan xukunkan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso